إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga aha alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah mu'asasada al-kataa'ib ayaa waxay ballan qaaday filim lagu soo bandhigayo dagaal uu goobjoog ka ahaa amiirka xarakada al-shabaab ulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubeyda madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa waxa uu qiray qaar ka mid ah askartii looga laayay magaalada buulmareer ee gobolka shabeellaha hoose suuq cusub oo ganacsi ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada buurdhuxunle ee walaad islaamiga ah ee bakool kaa oo ay soo dhoweeyeen ganacsada ku dhaqan halkaas qaraxyo horleh ayaa duleedka deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagula eegtay saraakiil miinabaarayaal ah oo ka tirsan shisheeyaha dalka ku soo duulay weeraro culus ayaa lala beegsaday saldhigyo ciidamada xabashida dalka ku soo duushay ay ku leeyihiin gobollada baay iyo bakool ciidamada xarakadda shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay dagaal waxay ku qaadeen firisin ciidamada kenya ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose waaliga walaayada hiiraan ayaa waxauu ka hadlayay xasuuqyadii ciidamada xarakadda shabaab ulmujaahidiin ay u geysteen ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah mid ka mid ah hogaamiyaashii dagaalka ee bariga hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dil ay ugu xukuman yihiin dowladda federaalka ah ee dagaalka gelisay haddii ay yihiin dadka ku dhaqan bariga hiiraan intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن mu'asasada al-kataa'ib ayaa ballan qaaday filim lagu soo bandhigayo dagaal uu goobjoog ka ahaa amiirka xarakada shabaab ulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubeyda cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
aad baad u mahadsan tahay mu'asasada al-kataa'ib ayaa ballan qaaday in xilliyada soo aadan ay baahinayso muuqaal mug weyn oo lagu soo bandhigayo weerarkii lix iyo labaatankii bishii mey ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo lagu soo afjaray hal urur ama saddex boqol oo askari oo ka mid ciidanka uganda kuwaasoo intooda badan la dilay qaarna ee xerada ay ka baxsadeen hordhac yar oo ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ayaa waxaa laga arkayaa oo ka soo muuqanaya amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubeyda oo hogaaminaya dagaalka ciidamadana ee kula ballamaya guul ama shahaado midkood
waxaa inoo ballan ah oo inoo beeco ah oo inoo cahdi ah meeshaasi ilaahay inuu shahaado nagu siiyo amiin ahay nasrna halkeen
amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhex taagan ciidamada weeraraya ee saldhigga buulamareer waxa uu wataa lebiska milatariga waxa uu gacanta ku sitaa ee qorigiisii sidoo kale waxa u xiran boosh madaxa waxaa ugu duuban maro jaalle ah oo uu kala siman yahay dhammaan ciidamada taasoo dabcan u ah astaan ay isku wada gartaan kolka ay dagaalka gelayaan filimka waa kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ay baahiso mu'asasada al-kataa'ib waxa uu la gaar yahay laba arrimood oo muhiim ah mid waxay tahay isaga oo soo bandhigaya dagaal lagu burburiyey ciidan ajnebi ah oo hal urur ka koobnaa iyo dabaabaadkoodii laguna soo furtay hubkoodii maxaabiis dagaalna looga soo qabtay tan labaad ee uu la gaarka yahay filimkan xiisaha leh waxa weeyaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la arkayo isaga oo hogaaminaya dagaalka ciidankana la gelaya baycatulmowt weerarkii bulamareer waxa uu dhacay wax yar kadib markii lasoo gebagabeeyey shirkii labaad ee wadatashiga ee bariga afrika oo arrimaha jihaadka ee uu ugu waaweynaa waxyaabihii looga arrinsanayey amiirku waxa uu ka qaybgalay shirkaasi shaqooyinka ugu muhiimsan ee shirka iyo go-aanada ayaa kusoo dhacayey haddana saasu ay tahay ee waxaa muuqanaya in uu dagaalkaasi buulamareer aaday isagoo aanan ka nasan ee shaqooyinkii faraha badnaa dhafarkii iyo daalkii xilliyada qaar iga muuqanayay ee markii shirka la joogay sida aan horay u baahinay khudbadiisii gunaanadka ee shirka bariga afrika waxa uu wilaayaadka islaamiga ah faray inay xoogga isugu geeyaan ama mudnaanta koobaad ay siiyaan dagaalka waxaana la dhihi karayaa sheekhu waxa uu noqday qofkii ugu horeeyey ee si ficil ah u dhaqangeliya inta hadda muuqanaysa ballamihii shirka maadaama uu isaguba mudnaanta koobaad sii siiyey dagaalka islamarkaana uu furunta tegay ciidamadii ee weerarka ku qaaday buulamareerna uu hogaamiyey waxaa idiin horyaalla duulaanka ka taagan dalka inaad hormuud ka noqotaan oo marxaladda hadda aan ku jirno in istinfaar caama la sameeyo mudnaanta koowaad dagaalka inaan siino marxaladdan waxaa muhiim ah walaayo iyo makaatib iyo culummo iyo nuqabo iyo qiyaado mudnaanta koowaad marxaladda aan ku jirno waa inaan siino xaaladda dagaal hadda aan ku jirno macnaha allahu akbar mas-uuliyad weyn baana saaran mas-uuliyaddaasina saaran insha allahu tacaala in ilaahay noo fududeeyo oo ilaahay noo yasiro oo ilaahay nagu ceeb asturo aan ilaahay subxana wa tacaala weydiisano ugu dambayn waxaan ku gebagabaynayaa allaha tabaaraka wa tacala wuu noo gargaaray allaha tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo furay albaabo fara badan oo noo ballaqan ilaa hadda allaha cadowaan insha allahu tacala mustaqbalku wuu noo duleyn doonaa sida hadduu noogu duleeyey laakiin waa in la helo oo annagan a noqonnaa dad qadiyaddaas ehel u ah oo wuxuu alle ka rabay la yimid marka taasi yaa naftay naftiin u dardaarmayaa qalbiga aan ka run sheegno si jiddiyo ku jirto dadnimo ku jirto aynu u qaabilno camalka na horyaalno oo ballaaran insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waa tahay wuxuu ahaa sheekh axmed cumar abu cubayda kelimadiisii shirka bariga africa arinta xiisaha leh haddaan usoo laabto ee filimka waxa uu xambaarsanaan doonaa sida aan xogta ku helayo macluumaad muhiim ah fariimo iyo muuqaalo aanan horay warbaahintu aysan u tabin ayaa sidoo kale ee laga arki doonaa filimka buulamareer iyo waxyaabo kale oo dabcan aad u xiiso badan alkataa'ibna waxay ballan qaaday inay soo baahinayso xilliyada soo socda ee haddaba warbaahinada oo dhan isha ayay ku hayaan qadiyadda buulamareer ama weerarkaasi waa arrin caalami ah oo warbaahinada caalamka madaxda caalamka gaar ahaan kuwa soo duulayaasha soomaaliya kusoo duulay ay isha ku hayaan welibana waxaa muhiimad gaar ah ee sii lahaanaysa waqtiga iyo diyaarinta iyo juhdiga ee ka muuqanaya ee alkataa'ib ay gelisay islamarkaana ay ku soo beegtay iyadoo wax yar ka horba uu calacalayay madaxweynaha uganda marka waanu wada sugaynaa waanu wada arki doonnaa waa la falanqayn doonaa filimkaasi ay soo wado mu'asasada alkataa'ib ee uu ka soo muuqanayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda waxaa inoo ballan ah oo inoo beeco ah oo inoo cahdi ah meeshaasi ilaahay inuu shahaado nagu siiyo aamiin ilahay nasrnaga keeno
madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa waxa uu qiray in qaar ka mid ah ciidamadiisa lagu laayey magaalada buulmareer ee gobolka shabeellaha hoose maxamed daahir calisow ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa toddobaad kadib waxa uu ka hadlay qayb ka mid ah khasaaraha ciidankiisa ku gaaray weerarkii xasminta ahaa ee lagu soo afjaray saldhigga ciidamada uganda ay ku lahaayeen deegaanka buulamareer oo ka tirsan shabeellaha hoose museveni ayaa shalay oo sabti ahayd waxa uu qirtay qayb ka mid a khasaaraha ku gaaray macrikadii buulamareer isagoo sheegay in konton iyo afar askari looga dilay weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen lixdii bishan dulqacda magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose yuweri museveni ayaa tilmaamay in askarta laga laayay uu ku jiray sarkaal ka tirsan ciidamadooda ah kuwaas oo midadkooda laga soo ururiyey gudaha xerada marnaba hadalkiisa kuma soo hadal qaadin maxaabiista u gacan gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo qaarkood lagu arkay sawiro ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib hadalka ka soo yeeray baadariga hogaamiya dalka uganda ee uu been kaga sheegay xaqiiqda khasaaraha dagaalka ka dhashay ayaa si weyn waxaa u hadalhaya shacabka uganda waxa ay tilmaameen in madaxweynahooda uu qarinayo khasaaraha wiilashooda lagu gaarsiiyey macrikadii buulamareer shacabka uu hogaamiyo yuweri museveni ayaa waxa ay sheegeen in marar badan madaxweynahooda uu ka been sheegay khasaaraha ka dhashay howlgalla ciidamadooda ay ka fuliyeen gudaha dalka uganda haatanna aan rajo laga qabin in uu xaqiiqda ka sheegay khasaaraha ciidamada uganda ku gaaray dagaalka ku qabsaday deegaanka buulamareer jimcihii dagaalku u dhacay mu'asasada alkataa'ib waxa ay soo bandhigtay hor u dhaca khasaaraha gaaray askarta uganda oo lagu sheegay boqol soddon iyo toddoba askari waxaana maalin kadib sii kordhay khasaaraha gaaray ciidamada uganda kuwaas oo kor u dhaafay in ka badan laba boqol oo askari oo uganda ay ku weysay dagaalka mid ka mid ah dadka uganda ayaa sheegay inay u baahan yihiin magacyada iyo midadka ciidamadooda ah isagoo xusay in muddo sagaal cisho ah uu raadinaya xiriirka walaalkiisa kaas oo qayb ka ahaa ciidamada uganda ee dagaalka uu ku qabsaday buulamareer isla markaana uusan ka warhaynin in uu nool yahay iyo in kale madaxweynaha uganda ayaa toddobaadkii tegay waxa uu sheegay in ciidamadooda lagu xasuuqay buulamareer isagoo xilligaasi sheegay in ciidankooda ay soomaaliya lacag u doonteen si kastaba ha aatee ciidamada uganda ayaa qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana marar badan ay geysteen dhibaatooyin ka dhan ah dadka soomaaliyeed iyadoo weerarkii lagu xasuuqay ciidamadoodana si diiran looga soo dhoweeyey gudaha dalka iyo dibaddiisa mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa looga fadhiyaa sida looga bartayba inay muuqaal ka keento weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu xasuuqay ciidamada uganda muuqaalkaasi oo ifin doona sida uu dhacay dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay suuq cusub oo ganacsi ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada buurdhuxunle ee walaayadda islaamiga ah ee bakool kaa oo ay soo dhoweeyeen ganacsatada ku dhaqan halkaas maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya magaalada buurdhuxulle ayaa wilaayada islaamiga ah ee bakool ka hirgelisay suuq weyn oo si casri ah loo dhisay suuqan ayaa horey u ahaa meel bannaan oo qoraxdu ay suuqliyada ka cabanayeen iyadoo ay ku ganacsanayeen dad badan oo isugu jira ganacsato yaryar iyo kuwa dhexe wilaayada bakool ayaa u istaagtay dhismaha suuqan cusub iyadoo ay aada u soo dhoweeyeen suuqleyda mid ka mid ah suuqleyda ayaa ka hadlay siday ugu baahnaayeen suuqan la hirgeliyey iyagoona allah uga mahadceliyey alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mayba waa farshadaas oo ilaahay subxaana watacaala sabab ninkawaali wilaayada islaamka oo bulshada gudaajale mayba waa in sheegada dhiirigeliidi ganacsatada mayba waa ini farshada dadka masaakiinta aan weydiyaan ininka dhiirigeliidi runtii mayba waa dadka ganacsatadan ankariyaagan hortaba horumarka wadanka gaalmayn qayliisadaw mayba waa muslimka awoodisusilay iska talagala ilaahay subxaana watacaala lay tala saaradaaya may ganacsatadii ilaahay sababankawaali ini farshadii dhasaanoo masaakiintii banaanka roogdi iriidi roogdi ini farshadii dhasaan ilaahay sababankawaali lankii aragohay waa baragohaye mayba waa suuradiye farsho oo ma aragna tiigeeki maridi mayba wadanka kiyaali kuwiin ku qurux badan qaar kale oo ka mid ah hooyooyinka suuqan ku ganacsan jiray ayaa si aada u soo dhoweeyey dhismaha suuqan aaway maabdiraanga liyere ilaahay anka mahadsagna walaayada muslimiinta anka mahadsagna farshada nin ka faraanyana nin dhasi ilan eedi eedan ka baahanayni iri iyoonay dhabnaha ka sabarni ilaa intaasee ilaahay anka mahadsagna mujaahidiinta ilaahay daartiisa anka mahadsagna barshada waliba ka ganacsadaane wal yar yaroo ilan aragdeeda bagaash bagaash aana lehaata wali adlibiyo ka ganacsadaane ooban ha ka sabarni iri banaan hanka fadheeni intaasa ha ka sabaraan magaagay dhairaysaaga dheere deegaankii buudhuundi roog gaar ahaan farshadii atana niindhasiya roog ilaahay ka mahadsagna mujaahidiinta iyo muslimiinta aan ka mahadsagna alxamdulilah ada warshada may kaga ganacsadaan ada aragday wal miske alaab yar yar saasee kaga ganacsadaan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya oo ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumaro ballaaran oo la taaban karo oo ah dhanka waxbarashada ganacsiga iyo dhismooyinka suuqyo casri ah qaraxyo horleh ayaa duleedka deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagula beegsaday saraakiil miinabaarayaal ah oo ka tirsan shisheeyaha dalka kusoo duulay warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo iyo fariismayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka soomaaliya haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye gaar ahaan ciidamada uganda qaraxyadan oo laba ahaa ayaa ciidamada shisheeye lagula eegtay duleedka deegaanka galweyn waxaana ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan ayaa xilligii qaraxyada lala beegsanayay lugeynayay waxayna ahaayeen saraakiil meelbaarayaal ah halkii qaraxyada lagula eegtay waxaa kusoo degay diyaarado helikobtar ah kuwaas oo daabulay meedadka iyo dhaawaca ciidamada shisheeye ee qaraxa ku halaagsamay dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay mar kale dagaal toosa ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor ciidamadan ayaa la kulmay weerar culus oo kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray etoobiyaanka habeen hore ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sidaan oo kale weerar culus ku qaadeen ciidamada xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor ee gobolka baay dhanka gobolka bakolna ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidaas oo kale waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada ethoobiya ciidamadan etoobiyaanka ah ee xala dagaalka lagu qaaday ayaa ku sugan degmada xudur dhanka jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka jubbada hoose ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ka samaysteen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka oo intooda badan ku go'doonsan xeryaha ay ku sugan yihiin ayaa waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga wilaayada hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay xasuuqyadii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay u geysteen ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah maxamed daahir calisow ayaa warkan mar kale faahfaahinaya kulan farxad iyo bishaaro lagu wadaagay oo ka dhacay wilaayada hiiraan ayuu kelimad kooban ka jeediyey weliga gobolkaasi sheeguuleed abunabhaan kulankan ayaa lagu bogaadiyey oo lagu soo dhoweeyey askarta yuganda ee lagu laayay buulamareer iyo ciidamada dowladda ee iyaguna lagu xasuuqay deegaanka masagaway ee gobolka galgaduud sheekh guuleed abunabhaan ayaa fariin u diray ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ah ee atmis
waxaan leenahay sida oo kale nimankan loo yaqaana atmis ama midowda afrika gaalada soo duushay si guud kuwooda riddada ah iyo kuwooda asalka aba war inta danihiinna garataan kulba aakhara waxa idiin jira mahayaane ilaahay qowlkiisibaa idinku rumoobay subxaanahu wa tacaala sayuhzamu aljamcu wa yuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum waasaacatu adhaa wa amar jamacaan soo kulmay oo dhulkan muslimka ku soo duulay oo magacyada kala duwan leh ilaahay ballankiisibaa rumoobay waxaa bilowday jabkiinnii dabadana waad jeediseen intay goori goor tahay laabta waxaa idin sugaya waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala saacaddii qiyaamo iyo cadaabkii allah idiin dhiman kulba haddaadan hadda ilaahay u toobad keenaynin masaalixdiinna adduunyaha isdhaafsiinina waxa idiin dhamman oo idin suga wasaacatu adhaa wa amar weeye eh maslaxadiinna adduungarta gebdhihiinna iyo guryihiinna waad weydeen owlaaddiinnina waa agoontoobeen maslaxadiinna adduunna waad weyseenoo waad baaba'deen nimanka calooshood u shaqaystayaalkoo idin maamulo wallaysan wax dan idiin haynin adinka ayay idin iibsanayaan maslaxadooda gaarkaana oo ku qabsanayaan waxaan leenahay nimanka riddadahoo soo duulay iyo kuwa asalka oo gaalada asalka aba waxaan leenahay garta dadka aan nahay barta waxa aad naga sugtaanna waxaa weeye waa wax adinka aad fahmaysaan waaliga ayaa gebagabadii muslimiinta u soo jeediyey waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah maanta qofka muslimka waxaa loo sheego oo ugu muhiimsan waa inuu diintiisa difaacdo gabar iyo wiilba qof da'weyn iyo qof da'yarba waxaan leenahay dad yahow diinteenna islaamka aan difaacanno dad yahow sharafteenna aan difaacanno dad yahow wixii ilaahay uu nooga raalligaha aan difaacanno tawxiidkeenna iyo iimaankeenna aan difaacanno waxa ilaahay hadhow markaan ugu tagno uu nagu jecel yahay aan difaacanno waxa haddaan nool nahay ilaahay uu nagu jecel yahay waa diinteenna aan difaacanno waxa in lagu dhintoo lagu noolaado mudan waa diinteenna aan difaacanno dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan si gaara walaalaha muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaan leeyahay qof kastoo annaga naga miday guntiga dheeshaa isaga dhigo ama da'weynow ama da'yarow eh qof kasta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku leeyahay inuu diintiisa difaaco si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhacaya kulamo lagu hambalyeynayo weeraradii toddobaadkii lasoo dhaafay dhacay ee lagu laayay ciidamada yuganda ee saldhigga ku leh magaalada buulamareer iyo askarta lagu soo tababaray eritariya ee la geeyey masagaway oo ka tirsan gobolka galgaduud yuganda ayaa inka badan laba boqol oo askari ku weysay macrikadii buulamareer halka dowladda federaalkana masagaway looga dilay boqol afartan iyo sagaal askari sidoo kale waxaa jira maxaabiis labada dhinac laga qabtay oo u gacan galay mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a hogaamiyaashii dagaalka bariga hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ay dil ugu xukuman yihiin dowladda federaalka ah ee dagaalka gelisay haddii ay yihiin dadka bariga hiiraan ku dhaqan iyadoo hogaamiyaashii dagaalka ee bariga hiiraan oo ay barigantaalaysay dowladda federaalka ah badankood ay mar hore arrimaha ka fadhiisteen ayaa nin ka mid ahaa dagaal oogayaasha oo ah guddoomiyaha degmada jaalalaqsi oo iminka halkiisi ku harsani waxa uu faahfaahin ka bixiyey halka ay kala marayaan iyaga iyo dowladda federaalka ah guddoomiyaha degmada jaalalaqsi nuur dheere waxa uu sheegay in dalka talyaanigu uu leeyahay xeer dhigaya in saraakiisha dowladdu ay dagaalka u dirto ay qolo abaalmarin siiso qolana disho iyaguna ay noqdeen haddii ay yihiin dadka bariga hiiraan ku dhaqan kuwii ay dili lahayd dowladda federaalka ah ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay dowladda aan ka tirsannahay waa saxiixa uga korra malihim oo saxiixa uga korraysaa naga maqan waayo dadkii soo dadaalay oo dagaal badan soo galay laba maadaad waxaa xoo ah talyaaniga dadkii oo baalka saraakiisha dagaalka loo diro dagaalka hadday soo guulaystaan laba maadaa lagu sameeyaa mid waa la bremiyaara bremiya la siiyaa midna waa la dilaa ya marka annaga hadda bremiya maba arka weyne dilaan ku qorannahe waxaa la rabaa intaanan la dilin inaan wax iska dilino daar muuna inaan shaabka sii celin
wuxuu sheegay inaanay jirin wax xaquuqa oo ay ka heleen dowladdii dagaalka gelisay nuurdheere waxa uu qirsan yahay inay iyagu yihiin burcad amaba maafi ay adeegsanaysay dowladda federaalka ah maafi ama burcadna marka hawsha loo diray ay qabtaan qolada dirtay oo ay aaqirka disho xawaadle baremiya ma haysto oo baremiya lama baremiyaaro xabaddii shabaabka ay ku soo bilaabeen dad hadda saakay raggayni macaw isleedahay xaquuq siimaa jira gaadid la siimaa jira nohooyinkii qarafka ahaa oo gabdhaha dahabkoodii laga soo furay waad duqoobeen hadda waa aragteen yah inaan gacantayna ku tashanna maahane walax aad sugaysaan oo sistem aad ka sugaysaan horta arki maysid waayo maafiyada markii ay howl ay qabato hawsha hadday ka soo noqoto waa la dilaa marka in adinkuyi la dilaa la rabaa marka intayin la dilin adinku dadaala ee wax iska dila cadowga waana lagu soo kobciyo waa soo kobcuha dagaalkii barigii hiiraan ayaa mar hore istaagay ka gadaal markii beesha xawaadla qayb ka mid ay heshiis la gashay xarakada shabaabulmujaahidiin qaybta kalena ay hubka tiirisay waxaase xusuus mudan in weli ay jiraan muryaan deegaanada qaar ku sugan sida tardo muqokori iyo kuwo la mid ah kuwa oo dhibaatooyin ku haya bulshada safarka ah iyo dadka deegaanka intaba warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta